roolka ama doorka ay haweenka ciyaaraan dib u heshiisiinta nabadda ama horta dib u heshiisiin markii hore waxaa kusoo dhacaa colaad inta dhacday dan la rabo in dib loosoo kabto oo lagu soo noqdo waktigii hore ti nabaddii hore marka haweenka rool muhiimay ka ciyaaraan sababtoo ah marka colaad dhacda ama dhib dhaco waxa ugu horeeya oo victim u ama dhibanayaasha ugu badan waa dumarka marka waxaa ku khasbanaa anaga maadaama dumar nahna afka dumarkana aan ku hadlaa inaan door weyn weyn weyn weyn aan ka helno dib u heshiisiinta nabad wax walbeeto intaan xataa colaad dhicin inaad ka hortegi karno xataa ay suurtagal tahay hadiinal ka yeela in badan way dhici lahayd laakiin maya ma dhex sometimes haddana anyway ayaan mawduuca ka bixin oo soo noqdo mawduuceena haweenka waxay ka ciyaaraan ama markii la joogo markii la joogo dib heshiisiinta fasting waxay ka ciyaaraan inay sameeyaan wacyigelin mataqaanaa dadkii oo kaleeto markii labada reer isdagaasho haddeen is dhexmari karin oo kaleeto dumarka ayaga birmageeda la dhahaa iyo caruurta way dhexmari karaan ayadoo taas jaaniskaas haystaa haddana waxay haystaa oo kaleeto jaanis ah inay haweeneyda reerna isheeg u dhexdeen reerna ay ka dhalatay labada reerba ay saas u dhexmari karto marka waxay ka samey kartaa meeshaas waxay ka haystaa big jaanis ama jaanis weyna haysataa marka waxay sameysaa inay wacyigelin badan sameyso sida colaadaas loo dami lahaay wixii sabab wayba dhaceenba laakiin haddana colaadad markaas taagantahay damuheshiisiin la rabo inay isku taxalujiso inay mataqaanaa colaadaas danto rool ay way ka ciyaartaa waxayna uga ciyaaree victimka ugu badan waa ayada dhibka ugu badan ayadoo soo gaaraa dhinac walba ha ahaado laga yaabo markii colaad dhacda dhibaato dhacdo dumarka waa ogtihiino waa la kubsadaa dhibaataa loo geystaa tacdiyaad badanay maraan ayadaa ilmihii la qaxee ayadaa yacni dhibka ugu fara badan ayaday ku dhacdaa marka nabadda waxay dan ugu jirtaa waa haweenka adhigi karaa maadaama afka haweenka ku hadlaa waxay kaleeto dan ugu jirtaa dhalinyaradii maadaama markii la isdagaalo dhalinyaro badan bilaa sabab loo dilaa oo reer hebelaataa bes lagu dilaa ama in heer hebel hebelaa tahay bes wax kaleeto reason kale ayadoo loo heelin waxay kaloo dan ugu jirtaa dhammaan dadka nabadda marka markii nabad la helo waxa laga faa'iida ama waxyaabaha laga dhexli karo way badan yihiin nabadaa la helay deegaan qurux badanaa la helaa waxaa la helaa oo kaleeto isdhexgal waxaa la helaa farxad iyo nashaad badan waxaa la helaa in mataqaanaa dadkii ay horumar sameeyaan dhaqaal ahaan cilmi ahaan dhinac kaste inay u sameeyaan nabad yacni nabadda markay helaan dhinac kaste inay horumar u helaan ama u yacni horumar u sameeyaan aa la heli karaa low cagsigeeda taa marka colaad jirto dhib jiro la helo dhiboo dhan ama mataqaanaa burbur faa'iido daro kuufsi dhibaato baraka wax walba laga dhexlo marka aniga haween haddaan ahnay ama aniga ani ahaan ama ururkeena hadda haweenka waxaa uga faa'iideystaa labada qofoo meel iskugu imaatay saddex qof waxaa quursadnana malahan meel kasta aa arko waxaa ka hadlaa nabadda faa'iidaday leedahay waxyaabaha laga dhexli karo haddii nabad aa helno haddii oo cadalkeeda oo colaad dhacda ama dhib dhacane waxyaabaha aan ka dhexli karno dhibkaas sida dhibka nagu soo dhici karo inaan dadka u sharaxoono marka haweenka door muhiima muhiima muhiim weyn weyn weyn ay ka taagan yihiin inay dib heshiisiin dhacdo haddii aa dhahne caawada halkaana kusoo koobeynaa nabadda faa'iidadooyinkay leedahay wixii soconaya waqti badan yacni ma la soo koobi karo maanta dhah hadii hala hadla la dhaho moo dhammaanaya hadal hadal badan waxaan buuxshamee ladhahaa mahmahaya ahaa jirta hadaan qaldana hadal badan waxaan buuxsha